الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجر خاتمه قال الناظم رحمه الله تعالى واختلفوا فرجح التوكل وآخرون الاكتساب أفضل وثالث المختار أن يفصل وباختلاف الناس أن ينزل مطاعة الله تعالى آثر لساقطا رزقه تعصر ولم يكن مستشرفا للرزق من أحد بل من إله الخلق فإن ذا في حقه التوكل أو لا وإلا الاكتساب أفضل waxaa sheekhu yihi raxima ullahu tacaala wakhtalafuu culimmadii waa iskhilaafeen in ilaahay la tala saarto oo wax asbaaba iyo shaqo aan lala imanin iyo inuu qowmgu shaqaysto oo asbaabtii la yimaado kodee ayaa fadli badan ayay isku qabteen farujaxa tawakulu tala saarasho ayaa la rajaxay oo culimmada qaarkood waxay rajaxeen oo xoojiyeen ilaahay in la tala saarto asbaabtana la yskaga tago walaakharuuna kuwo kalena aliktisaabu qalu waxay dhaheen aliktisaabu kaswashada iyo shaqaysiga afdalu fadli badan wathaalidu qowlka saddexaad almukhtaaru ee la doortay an yufasala waa in la kala saaro wabiikhtilaafi nnaasi dadka iskhilaafkood iyo kala duwanaanshahoodana an yunasala in lagu dejiyey masalada waana sidan tafsiilkii amanka daacat allaahi tacaala ilaahay daacadiisa aahara doorta laa saakhitan xaala kownihi hayra saakhitan uu yahay mid aan u cadhoonaynin oo aan cadhoonaynin in risquhu haddii risqiisii tacasara adkaado walam yakun aan ahayn mustashrifan mid u hanqaltaagi lirisqi min axadin risqi iyo masruuf iyo biil cid uga hanqaltaagi aanu ahayn bal min ilaahi alkhalqi khalqiga allaha abuuray uun xaggiisa markaa qudaraynaya oo xaggiisa unu hanqaltaagaya fa inna daaka fii xaqihi isaga xaqiisa iyo dhinaciisa atawakulu tala saarashada ayaa awlaa fiican wa ilaa haddii kale oo aanu sida ahayn aliktisaabu iktisaabka iyo kasbashada iyo shaqaysashada ayaa fadli badan sheekhu halkan wuxuuna leeyahay culimmadu waxay isku khilaafeen inuu qofku ilaahay tala saarto oo wax asbaaba iyo wax shaqo aanu la imanin iyo inuu igtisaabo oo shaqayso koodee ayaa rajaxan oo xoog badan oo fadli badan waxaanu u wadaa sheekhu inay tala saarashada dhabtahe ilaahay la tala saaranayaa ay tahay inuu wixii kasbashada ahaa ka joogsado inuu wixii asbaabta ahaa ee la samaynayo iskaga hadho ilaahay uunuu cuskado wax asbaabana aanu samaynin iyo inuu markaa shaqayso oo uu kasbadu kasab iyo shaqo la yimaado ayamaa fadli badan ayay yidhaahdeen oo isku qabteen koodee ayaa rajaxan oo xoog badan markaa wuxuu uhi qola waxay rajaxeen tala saarashadii ilaahay la tala saaranayay bay kasbashadii iyo shaqaysadii ka rajaxeen ay ka xoojiyeen oo waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu ilaahay qofkii tala sa isaga ku filan ilaahay isaga ku quudin waxaad u baahatoba ilahay isaga ku siin qolyo kalena waxa ay rajaxayaan igtisaabka iyo kasbashada iyo shaqaysiga ayaa fadli badan bay leeyihiin weliba waxay leeyihiin kasbashadaasina xool xoolo rajayn iyo risqi dalab ma ahae inaad rumaysan tahay kasabkaasi inuu risqi kelinayo nafci markaa keenaye bal waxa weeye wax wanaagsanoo ilaahay ina faray inuu yahay unbaad u shaqaysanaysaa wabtaquu min fadli illaah qolana taas ayaa fadli badan bay yidhaahdeenoo dee waa sidii markaa nebigu uu samaynaya ambiyadii hore ay samaynayeen asxaabtii iyo salafkii ummaddanna ay samaynayeen wuxuu uhi qowl saddexaad ayaa jira oo weliba ka mukhtaarkee la doortaya waxa weeye wuxuu leeyahay waxaa loo eegayaa dadka kala duwanaanshahooda iyo xaaladahooda iyo adkaysigooda iyo tala saarashadooda iyo arrimaha ayaa la eegayay qofka ilaahay daacadiisa doorta ilaahay raalliqoshihiisa markaa doonaya haddii ay markaa masaariibdii iyo risqii uu ku yaraado aan cadhoonaynin cid kaloo bini aadmi aan u haqaltaagaynin xaajadiisa iyo baahidiisa aan cid kale ku agfuraynin ilaahayuun markaa isaga xaggiisa iyo wixii ka imanayau rajaynaya gacmaha ilaahayuun markaa hoos hoorsanaya ilaahayuun isaga un cuskanaya waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu qofka ilaahay tala saarta isaga ayaa ku filan taas yidhaahdaa kaa isaga waxay leeyihiin inuu sidaa tawakul sameeyo oo uu sidaa ilaahay u tala saarto ayaa isaga fadli badan bay yidhaahdeen haddiise aanu sidaa ahayn arrinkiisu haddaanu sidaa ahayn uu cadhoonayo haddii risiqii ku adkaado qalbigiisii markaa murugoonayo haddii uu markaa bini aadmigii tuugsanayo bini aadmigii wax weydiisanayo haddii aanu markaa ilaahay isaga keligiiun wax ka rajaynaynin kaa isaga xaqiisa waxa uu fadli badan bay yidhaahdeen igtisaabka iyo kasbashada iyo shaqaysiga masaladani ay sidan culimmadu u dhigeen ee sheekhu markaasu u dhigayo waxa weeye waa meelaha quluwiga iyo xadgudubka markaa lagaga sameeyey tasawufka ayay ka mid tahay ama khata markaa soo galay yacni adhaantooda weeye waayo waxay tilmaamayaan oo ay xataa qaarkood ay tilmaamayaan ama suufyada dhabtaha aynu sheegayna horran usoo sheegna ay tilmaamayaan inaan kasbashada iyo shaqaysigu aanay diidaynin tawakulka iyo tala saarashadii ilaahay la tala saaranayey inaanay isdiidaynin oo in la yidhahdo shaqaysigiina waa gaar ilaahay tala saarashadiisina waa gaar qofka shaqaysanaya waa qof aan ilaahay tala saaranin la yidhaahdo shaqaysigii iyo tala saarashadii laba laga kala dhigaa waxa weeye arrin markaa khata'a weeye waana quluwga iyo xadgudubka lagu sameeyey yacni tasawufka ama ka jeesashada markaas adduunyada waana ta markaa dadka muslimiinta ah in fara badan oo cusuridaba ka mid a inxitaadka iyo hoosu dhaca ku keentay iyo qayrkood inay la tartamaan oy la beratamaan masaladanna ilan waa ashaacira ee waxay markaa ku sii sal leedahay iyaduna ilain ficlulcabdi baynu ka soo hadallay oo halka ahlusunna markaa afcaalulcibaad halkay ka qabaan iyo masalatulqadar siday u gelaysa inuu soo tilmaannay aynu ka soo hadallay halkaa waxaynu tilmaannay inay jabriye ay u dhow yihiin ashaaciradu halkanna masale kale ayaa tan gelisay oo ah asbaabta iyo musabibaadka waxay leeyihin waxaan asbaabta la yidhaahdaa waxaan musababaadkaa ma raadaynayso shaqana kuma laha ee wuxuun markaa kulmaya oo xidhiidhaya weeye sida aynu wada ognahayna ilaahay xikmaddiisu waxa ay tahay inuu abuuray asbaab asbaabta iyo waxyaalahaasina musabibaad iyo waxay sababayaani ay ka dhalanayso ay sababayso ilaahayna isaga ayaa markaa isiin asbaabtan iyo musabibaadka markaa ka dhalanayaba ilaahay guurkii iyo kulankii labkii iyo dhadiga waxa uu ka yeelay sababu ilmo ku dhasho abuurkii iyo shinnidii inaad dhulka geliso waxa uu sabab ilaahay ugu yeelay sarac iyo nabaad inuu ku soo baxo biyo inaad cabto wuxuu ka yeelay sabab inaad ku cokanaato haraadkii kaaga taga ah cunidda aad wax cunto wuxuu sabab uga dhigay inaad dheregto oo gaajadii kaaga tagto dadaalka uu qofku dadaalo wuxuu ku dadaalayaaba ama adduunye ha ahaata ama markaa dee diin ha ahaatee wuxuu ka dhigay sabab inuu qofkani waxa uu ku dayaalaya najaax iyo horumar iyo guul inuu ka gaadho qofku hadduu wahsi iyo dibudhac iyo waxqabsi samayn waayana inay sabab u tahay inuu fashilmo dabka wuxuu ka yeelay sabab markaa waxgubaysa yacnii qofka oo qoorta laga jaro ama seeb lagu dhuftana sabab uu markaa ku dhiman karo qofkii asbaabaha noocaas ah iyo waxyaalaha ay sababayso ilaahay isaga ayaa abuuray ilaahay isaga ayaa asbaab ka dhigay ilaahay baa waxaana musabab iyo waxay sababayaan iyo wax ka dhalanaya ka yeelay si nidaamka kownku uu asbaabtaa ugu socdo ilaahay xikmadiisu waa taa haddaba qoladan ashaacirada la yidhaahdaa iyagoo jabriyada masaladaa ku waafaqaya ayagu waxay diidan yihiin asbaabtu musababaadkan inay sababay ta'hiir iyo raad ku leedahay oo waxay leeyihiin asbaabtani waxaan musabibaadka ah ta'hiir iyo raad kuma leh oo sabab iyo musabab kan la leeyahay uu ka dhashay wax ka dhexeeyaa ma jiro bal keliya waxa weeyaan calaaqatu iqtiraanoo way kulmeenuun ee sababtani waxani kama dhalanine way kulmeenuun qofkan xabadda lagu dhuftay xilligiisoo dhammaadiyo xabaddanunbaa kulmay waa calaaqata iqtiraan bay yidhaahdeen waxay yidhahdeen dabku waxba ma gubo oo dabiic ahaanteedu waxba uma gubto cilladan gubiddana dabku ma aha bal ilaahay unbaa wuxuu ku abuurayaa bay yidhaahdeen gubashadii markanay la kulanto dabkii la kulmo shay aqbalaya inuu gubto marka ay kulmaan unbaa ilaahay gubashadaa u keenayaa ee dabkani ma keenayo gubashadan waxage waxaan wax gubayaa waa ilaahay dabku markaa ee waxay leeyihiin wax ta'siir iyo raad uu ku leeyahay gubashadan ma jirto waxay leeyihiin mindidani dabiic ahaanteeda waxba uma goyso goyntanna cillo uma aha bay leeyihiin bal ilaahay baa ku abuuraya goyntan marka la mariyo shaygan aqbalaya inuu go'saa loo mariyo ayuunbaa go'iddaasi ay imanaysaa ee mindidani markaa waxba may goynin bay leeyihin cidda jartay waa ilaahay kadaalik waxay leeyihin sharaabkan la cabbayo yacnii isagu ma keenayo oontiridane marka aad cabtay iyo markaa oontiridii unbaa markaa kulmaya cuniddii kadaalika iyaduna sidaas si leeg weeye macnaha sidaas ayay markaa iyagu ku tegeen oo waxaanay leeyihin haddaynu idhaahno asbaabtan ayaa musabibaadkan dhalinaysa waxaani ka dhalanaya ilaahay baynu u shariig yeelnay baa meesha ka soo baxaya laakiin ahlu sunna waxay caddaynayaan ilaahay ashyaada inuu abuuray asbaabtan isagaa abuuray isagaa musabibaadkan iyo waxaan inay ka dhalanayaanna isaga ayaa abuuray cid kaloo ilaahay markaa abuuro ah oo ilaahay la jirtaana ma jiro ta'hiiraadkanna may ahaanin wax markaa ilaahay iraadadiisa iyo isaga doonidiisa ka baxsane waa wuxuu doonay isagu inuu shaygani shaygaa kale sabab u noqdo ilaahay ayaa doonay marka ahlu sunna waxay rumaysan yihiin ayagu asbaabtani iyo waxaan lala imanayaa inay ta'siir iyo raad leedahay oo dee kulankani inuu raadaynayuu ta'siir iyo raad ilaahay u sameeyaa ilma inuu meesha ka soo baxo waxa kaloo ay rumaysan yihiin asbaabta alla imaatinkeeda iyo baashiriddeedu inaanay tala saarashadii ilaahay ka hor imanaynine inay xaqiiqadii tawakulka ay asbaabta lala imanaya ay ku jirto ayagu maadaama oo asbaabtii ay leeyihin waxba ma raadaynayso weligaaba shaqayso oo risqina kuu keeni mayso wax alla waxay ku keenaysaana ma jiro inaad farahaba ka qaaddo ood iska fadhiisato ayaa markaa saa daraaddeed bay markaa tawakulkii iyo iyo asbaabtii markaa isu barbadhigeen iyagoo masaladaa markaa ka duulaya waxay ahlu sunna ay rumaysan yihiin oo caqiidadii salafkii saalix ahayd iyo ahlu sunnaha dhabta waxay rumaysan yihiin inaan shay sabab shay kale looga dhigi karin ilaa sababtaasi markay dee deliil sharciya ay ku sugnaato shaygani shaygan inuu sabab u yahay mooyaane masalan faataxada in qof lagu akhriyo xanuunsanaya inay sabab u tahay sharciga inuu ku dawoobo dee diinteenna ayayna bartoo nebi moxamed sala alla alay sl ayaa inoo sheegay oo ay daawo ka tahay ishii iyo dee xumadii iyo sunihii ay dawo ka tahay iyo wixii kalaba daawada ay sugan tahay inay ta'siir iyo raad ay sugnaatay oo tajribo iyo tijaabin la tijaabiye ay ku sugnaatay waa sabab qadari oo iyaduna xanuunkii uu ku tegayo mar hadday ayna tajribe ku sugnaaday ayna way rumaysayn amaba sabab sharci ama sabab qadariya laakiin waxaan sabab ahayn in sabab laga dhigo oo la yidhaahdo yacni halkaasuun haddaad doonto gelgelimayso waxaasaad helaysaaye ama yacni imika waxaan sida facebooka la isugu qoro yacni waxaad intaasoo jeerun hadal kaa dir ama intaasoo saaxiibu dir waxaasaad helaysa ama waxaasaa dhacaya waa waxaan jirin weeye waa been weeye iyo wax markaa laga soo buxiye weeye waayo waxaan sabab sharci ahayn baa sabab sharciga laga dhigayaa waxa kale oo waajibku addoonku marka uu sababtaa la baashirayuu samaynayo inaanu ayada cuskanin una arkin ayadu keligeed inay wax keenayso bal ilaahay keligii inuu cuskado waayo ilaahay hadduu doono dee ta'siirtii iyo raadkii uu sameeyey way ka dhalanayaan si ay addoommadu u ogaadaan ilaahay yacnii maamulkiisa iyo xigmaddiisa siduu isugu xidhay asbaabta iyo musabibaadkeeda hadduu doonana raadba u yeeli maayo leannahu waxaa qur-aanku inoo sheegay nebiyullaahi ibraahim oo dab intaa la shidayey lagu tuuray oo dabeetana xarkii un ka jarjaroon isagii waxba yeelin ilaahay baa ka qaaday nebiyullaahi muuse oo iyo cuqabkiisii oo biyihii iyo baddii intay dhex galoo saayidii saa u kala dhaqaaqay oo dabeetana intay qallashay ay iska dhex mareen markii dambena la ishuuyey yacni asbaabtan waxaa taasiirkii qaaday ilaahay markaa waxaad rumaynaysaa markaad asbaabtaas samaynayso yacni ilaahay baad cuskanaysaa waxaanad rumaynaysaa waxani inaanu isagu sidiisan waxu keenaynine cidda gelisay ee waxaan markaa shaygan sabab uga dhigay allah inuu yahay hadduu doonana uu ka qaadi karo hadduu doonana uu sidiisii markaa ka dhigi karo taasi horta waa masalada guud ee markaa in la ogaado ay tahay ee masaladan inay tawakulkii iyo kasbashadii ay isbarbar dhigaan halkay ka timi waa masaladaasay kusan leedahay inaan asbaabta musababaadku aanay ka dhalanaynin oo aanay ta'hiir ku lahayn taa marka laga yimaado culimmada muslimiintaahi waxa ay jumhuurtoodu ay ku tegeen xaqa xataa kuwii dee tasawufka saxda a rumaysna in tala saarashada dhabtaahi ay tahay inuu qofku asbaabtiina la yimaado ilaahayna tala saarto haddii kale oo qofku isagoon wax sababa la imanaynin aan shaqaysanaynin uu yidhaahdo ilaahayow yacnii arsaaquna igu soo daadi isagoon guursanaynin inuu yidhaahdo ilaahayow ilmaya ubadisii yacnii tawakulka noocaas ee sababta laga taga waa jahli markaa sharcigii jaahil laga yahay wa fasaadun fi lcaqli bay culimmadu ku tilmaameen iyo fasaad iyo khalal markaa caqligii ku jira cumar bin khadaab ayaa laga wariyey inuu yidhi midkiin yaanu ka fadhiisanay risiqa doonidiisa oo aanu odhanaya allahuma arsuqnii iyadoo ogtihiin samada inaanay dahabna soo di'inaynin fidana aanay ka soo da'aynin qofka tala saartay bay yidhaahdeen waa qofka badrigiisa iyo abuurkiisii intuu ku tuuray dhulka dabeetana ilaahay tala saaray ee ilaahay roob ka sugaya ee inuu ilaahay halkaa uga soo bixiyo wuxuu cuni lahaa sugayo weeye ka dhab u tala saartay in badan baana qur'aanka iyo sunnaha xad mutawaatir ayay ku tahay layna faraya asbaabta inaynu la nimaadno innagoo ilaahayna tala saaranaynaa xadiidka ibnu xibbaan warinaya saxiixa nin ayaa nebiga sala allahu calayh wasalam u yimi wuxuu doonay inuu hashiisii ka tago wuxuuhi yaa rasuula allah hashayda miyaan dabraa oo intaan xidho ayaan ilaahay tala saartaa mise waan iska sii daayayoo ilaahay baan tala saartaa waa labadan iminka isu keen barbar dhigay nebigu salaaxii caqilha wa tawakal maye hashaadana dabra ilaahayna tala saara buuri yacni waxa weeye waa sababtii iyo tawakulkii oo la israacinayo inaad sababtiina la timaaddo ilaahayna tala saarato nebigeenu sala allahu calayhi wasalam xadiidkii kale saxiixa wuxuu yidhi lian yaakuda axadukum xablow fayaatiya bixusbati xatabin calaa dahri fayabiica oo fayakuba allahu biha wajhahu khayrun lo min an yas'ala nascatuu aw manacuuhu inuu midkiin xadhiggiisa qaato buurta iyo bannaanka u baxo xagal xaaba'a dhabarka ku soo qaato iibiyo masaariifdiisii halkaa kagala soo baxo ayaa uu oo ilaahay markaa wejigiisii uu su-aal iyo dadka inuu wax weydiisto iyo wejigiisa bini aadmiga inuu ku diiro su-aashooda uu ilaahay wejigiisii kaga joojiyo ayaa uga khayr badan inuu dadka wax weydiisto ama hasiiyaan ama ha u diidaane waa sabab inaanad markaa halkaa iska fadhiisanin haddaad iska fadhiisatana waxaa ka imanaya markaa tiraa shaqaysan maayo dee inaad dadka weydiisatoo tidhaahdo markaa ama ziyaaro keena aad tidhahdo ama barakadii keena aad tidhahdo ama inaad dawarsato ama inaad shaxaad tagtaa ka soo baxaysaa marka waxaa kaaga khayr badan inaad sababtii la timaaddo oo aad shaqaysato waxaad qaban karaysa haba yaraatee aad qabato oo dabeetana aad ilaahayla tala saarato waa kii dee xadiidka kale isagana saxiixa low tatawakaluuna cala allahi xaqa tawakuli larzaqakum kamaa yarzuqu tayr taqdu khimaasan wa taruux bitaana haddaa ilaahay tala saaran lahaydeen tala saarashadiisa dhabta ah ilaahay wuxuu idin arsaaqi lahaa siduu shimbirta u arsaaqo taqduu khimaasan wa taruuxu bitaana waxay kallahdee aroortii iyadoo bog laalan waxaanay soo noqotaa iyadoo buuxdo oo uurkuu buuxo ogoday hadda shimbirti geedkii un kamay waraaqinoo halkaasun may fadhiine way duushay oo way oroday oo dhulkay fuushay oo geed bay fuushay oo way duushay sidaasoo kale iyadoon laakiin meelnaba waxba oolin bay hor ilaahay u dhawaaqdo ilaahay bay tala saaratay yacnii haddaa ficilka iyo tala saarashada dharteesay shimbirtaasi u tala saaray ilahi u tala saaran lahaydeen yacnii sidaasoo kaleu ilahay idin arsaaqi lahaa aayadda qur-aanka fakuluu mima qhanimtum xalaalan طayiba ilaahay wuxuu uhi cuna waxaa haniimisay isagoo xalaal طayiba haniimadu dee waa igtisaab iyo kasbasho weliba dagaal aad ku geli oo nafdaadu inay ku baxdo keeni karta waa igtisaab iyo waa shaqaysi famshuu fii maraakibiha wakuluu min risqihi ilaahay wuxuu uhi socda yani jooyinka dhulka risqiisana cuna yaa ayuha aladiina aamanuu khiduu xidrakum yacni gaalo markaad dagaallamaysaan digtoonidiinna qaata baa ilaahay yidhi waaciduu lahum astadactu min quwati wa min ribaadi alkhayli turhibuuna bihi caduw allah waxa u diyaarsataan waxa awoodaan ee quwa-a iyo faldaaxididoo u diyaarsata baa ilahay yidhi waa asbaabtii oo lala imanayo laakiin ilaahay oo iga difaac gaaladii oo halkan nooc kasta soo wadataa anigu waan iskaga fadhiyayaae wax soconaya maaha iyo inaad tiraahdo toddobaatan kun oo ancaan baa lagu aqaar toddobaatan kun oo ancaan baa lagu akhriyaya qaar baa koob iyo toban qulwaa inugu aqriya inaynu ku ganayna ma soconayso nebigu miyaanu ancaam aqoonin miyaanu qulwalla aqoonin markuu khandaqa madiine ku wareejinayey markii isaga dhoollihiisa la jebinayey miyaanu aqoonin wahuzii ilayka bijidci nakla marka la leeyahay maryan lul marka la leeyahay haddeeg ilaahay waa u soo daadin lahaa geedka ay hoos fadhidaa way iska soo daadan lahaa laakiin ilaahay iyada oo dhibtaa qabta ayaa la yidhi lul geedka markaasuu kugu soo ridi doonaayo kaaga rudabkaas kaga soo daadan doonaaye yacni ficil inay la timaadaa la farayaa ma may tala saaranin miya oo tala saarista ilaahay way ka tagtay miya laakiin asbaabta kitaankeedu waxa weeye markaa waxaynu nidhi waa jahli bishareeca iyo khalal fi lcaqli ayay imanaysaa waana yacni xadgudubka markaa ama quluwigaas ay markaa qolada mutasawifiinta ama qolyaha markaa adduunyada markaas nacay ay sameeyeen weeye waxaanay ka dhalatay sidaa aynu soo sheegnay masalada asbaabtu markaa wax taasiir iyo wax raado ay leedahay ma jirtada aynu soo tilmaannay ayay ka dhalatay markaa wuxuu leeyahay sheekhu haddii aynu abyaadii ku noqonno wakhtalafuu culimmadu waa iskhilaafeen oo waxay isku khilaafeen tala saarasho ilaahay iyo saqaysasho keeda markaa fadli badan farujixa tawakulu tawakul iyo tala saarasho ilaahan waxba la qabanin ayaa la rajaxay wa aakharuuna kuwo kalena aligtisaabu qaaluu cala aligtisaabu baa afdalu fadli badan wahaalidu kasaxada almukhtaaru ee la doortay an yufasala waa in la kala saaro wabiikhtilaafi naasi dadka iskhilaafkoodiyo kala duwanaanshahoodana an yunazala masalada waa in lagu dejiyo man caasara ka doorta daacata allah ilaahay daacadiisa ka doorta ee ilaahay markaas caabudaya ee markaa khalwo ku jira ee aan wax kala qabanayna ilaahay daacadiisa iyo cibaadadiisa uun ku jira ee doorta laa saakhidan xaala kownihi laa saakhidan mid cadhoon aanu ahayn in risquhu tacasara risqiisu hadduu adkaado walam yakun aan ahayn mustashriban midu hanqaltaagiya lirisqi risq iyo waxsiin iyo masruuf iyo biil iyo ziyaar min axadin qofna aan ka rajaynaynin bal min ilaahi alkhalqi khalqiga allaha abuuray uun ka rajaynayaa fa inna daaka fii xaqihi isaga xaqiisa altawakulu tala saarasho ayaa awlaa mudan wa ilaa haddii kaloonu sidaa ahayn dee ilaahay daacadiisa ma dooranninba hadduu wax waayo waa cadhoon ama bini aadmigaasu markaa wax weydiisan ilaahay xaggiisa u kici maayee aliktisaabu kaa isaga kasbashada iyo shaqaysigaa agtiisa afdalu fadli badan wa taalibu tajriidi waa masaa'ilkii unbay la sii socotaaye tajriid iyo ka bixidu asbaabta ka baxuu ka go-a ka doonaya walxaal huwa fi sababi sababtii uu ku sugan yahay khafiyu shahwatin shahwatun khafiyatun ayaa dacad u yeeratay falyajtanib ha ka dheeraado waduu tajarudin tajarud ka u saaxiibkaa oo sa'ala liasbaabin dalaba liasbaabin dalbay fawaladii waa ka can dirwati alcizi ciziga iyo sharafda baarkeedii halkiisare nasala ka soo degay waalxaquna an tamkuha waa inaad ku nagato xaysu anzalaka meeshuu ku dejiyey xataa yakuuna allahu ilaa ilaahooda naqalaka canhu mid kaa rayduu noqonayo waa inaad halkuu ku dejiyey aada deganaataa waxayn sheekhu weli masaladii ayuu inoo sii wadaa markuu labadii inoo sheegay ayaa haddana wuxuu leeyahay dadkii laba qaybood bay haddana kala noqonayaanoo yacni qaar iyagu asbaabtaasay markaa iskaga jiraan oo ilaahay u fudaydiyey qaarna dee tajarudkaas iyo ka goyda asbaabta ayay ku jiraan markaa waxay leeyihiin masaa'ilkan quluwiga lagu sameeyey halkaagaasun haddii marka horeba aad markaa daacada ilaahay unaad qaabishay oo wax sababa aanad samaynay halkaasun ku jir haddii aad markaa qof asbaab iyo shaqaysi iyo markaa arrimaha ku kacay aad tahayna halkaagaasuu ku jir dabeetana wuxuu leeyahay sheekhu tajriid ka doonaya atajriid waxa weeye alinqitaac can ilasbaab qofka doonaya inuu asbaabtii iyo shaqadii iyo shaqaysigii ka go'o wahuwa fi sabab isagoo sababtii iyo shaqadii ku sugan qofka doonaya inuu ka go'o oo dabeetana markaas uu tajarud u markaas u baxo oo ilaahay daacadiisaasun markaa iska qaabilo oo asbaabtii markaa shaqada iyo wax iibka iyo wax liyaaliya waxaasoo dhan inuu markaa iskaga hadho qofka doonaya ee doonaya markaas inuu dee tajriid u baxo markaa iyo inaanu shaqaysanno ilaahay markaas uu qaabilo asbaabtaa uu ku sugan yahay shaqada aan iskaga hadho wuxuu leeyahay khawiy khafiyu shahwatin dacad falyujtanab ama falyajtanib shahwo qarsoon ayaa u yeedhatay oo sababtaa ka soo saaraysa oo raaxo markaas iyo markaa inuu meelaha iska fadhiyo dooniddeed u soo saaraysae falyajtanib ha ka dheeraado ama faltujtanab ha laga dheeraado qofkaasi wuxuu leeyahay asbaabtiisa ha iskaga jiro waxa uu camalkaa iyo shaqadaa uu hayo ha ku jiro oo shaqadiisa markaa ha wato waxa ugu yeedhan waa shahwo qarsoon oo markaa ugu yeedhaysa markaa camalkan inuu ka tago oo raaxo iyo markaa camallaan iyo bataalo ugu yeedhaysee ta ha ka dheeraado macnaha ilaahay baa halkaa u dooray oo joojiyey bay leeyihiin sidaa cagsigeeda waduu tajarudin kii isaga tajarudka u saaxiibka ayaan isagu asbaab shaqo ku lahayn mutawakilka ah ee ilaahay tala saartay isagu asbaabtii markaa ka tajaruday ee ka dhartirtay ee isagu ilaahay wax ku mashquuliyaba aan markaa isagu aanan jirin halkaasun isagu u jeeday ilaahay daacadiisa isaguna hadduu doono inuu taa ka baxo asbaab inuu galo u shaqaysto taasi waxay ka dhigan tahay bay yidhaahdeen waa hoosu dhac iyo ciziga fiktii ugu sarraysay oo uu qofkaasi ka soo dhacayuu dhulka imanayay bay yidhahdeen waduu tajarudin liasbaabin sa'al fahuwa aladii can dirwati alcizi nazl waa ka dirwada ciziga iyo yacnii sharafda halkii ugu sarraysay kaka soo degay weeye deriskeenna qaybtooda halkaynu u joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaa sheekhu yihi raxima allahu tacaala ka isagu waduu tajarudin liasbaabin sa'al fahuwa aladii can dirwati lcizi nasl yacnii waana wuxuu ku socdaa dee madhabka isbarbar dhigaya tala saarashadii ilaahay iyo iyo shaqaysigii kiiba weli kusii socdaa marka kaa isagu tajarudkee asbaabta ka dhartira ee hadda doonaya inuu shaqaysto ee asbaab iyo shaqo u baxo kaasi waa ka can dirwati alcizi ka soo degay waana arrin mudii dee qalada sidaynu tilmaannay ama quluwiga markaa lagu sameeyeyoo waayo ambiyadii ilaahay oo dhammi dee waxay ahayn kuwa shaqaysaa kaana nebiyullaahi daawuud se xadiidka saxiixa uu nebigu inoo sheegay nebiyullaahi daawuud laa yakulu ilaa min camali yadihi waxay gacantiisu shaqaysatay ayuunbuu cuni jiray waxaa kaloo xadiidka bukhaariga qaybtiisa hore xadiidkaasu ahaa ma akala axadun طacaaman qatu adyabu min kasbiyadi qofna ma cunin weligii wax ka wanaagsan waxay gacantiisa soo saartaye gacantiisa uu kula soo baxay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa sidaas samayn jiray oo reerkiisa dee sanad quudkiiyo waxay cuni lahayn iyo masaariibdooda ayuu usii dhigi jiray qofka waajibaad baa saaran inuu shaqaysto waa taalafre famshu fii manaakibiha kafaa bilmari isman an yudayaca man yaquud qofka dembi waxa ugu filan ciddii uu quudinaya inuu halleeyo ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi markii la weydiiyey nebiga sal sl wixii la qabanaya wuxuuhi icmaluu fakulun muyasarun limaa khalaq waar qof walowba shaqee qof walba wixii loo abuuray baa loo fudaydiye shaqeeya baa nebigu sala allahu calay wasalam yidhi ha iska fadhiisinee wixii ilaahay noo qoray ayuun baan sugaynaa ha odhannine qof walba wixii loo qoray ayaa loo fudaydiye shaqeeya marka waa masalo gaba in la yidhaha qofka markaa shaqaa doonaya waa qof dirwadii ciziga ka soo degay in la yidhaahdaa wuxu uhi wa taalibu tajriidi tajriidkii dalbayey asbaabta inuu ka go'o walxaaluda isagu fi sababi sababtii iyo shaqadii uu ku sugan yahay khafiyu shahwati ee shahwa min idaafati sifa limawsuufo shahwatun khafiyatun baa dacad u yadhe faliyajtanib ha ka dheeraado ama faltujanib ha laga dheeraado waduu tajarudin tajarudkii u saaxiibkaayo isagoo asbaabta ka baxay ee isagoo allawn iska qaabilsanayo sa'ala liasbaabin asbaab weydiisay fahuwa aladii waa ka can dirwati alcizi ciziga baarkiisa iyo sharafda halkii u salee nasala ka soo degay haye walxaqu an tamkusa xaydu anzalak xaqu waxa weeyaan buuhi inaad ku nagaato meeshuu ilaahay ku dejiyey haddii aad nin shaqayso asbaabdaa ku suganta inaad halkaagaa ku deganow inta ilaahay kaa rayuu kaa kaxaynayo haddii markaa aad mid tajarud ku sugan asbaab shaqo kulahayna halkaa inta ilaahay kaa rarayo dee ilaahay siduu kaaga rarayaabaa markaa isweydiin leh yacni waxaad moodaa halkaa inay ku caddahay mise qoladii jabriyada ahaydee addoonku markaa inuu ka riishati un yahay aynu soo tilmaamayne markaa jabriyada markaa inay markaa masaladu halkii ku sal leedahay baad arkaysaa yacni adigu waxba ha dooranin ilaahay baa kuu dooraya ilaahay baa halkan kaa saaraya ilaahay baa halkan kugelinaya adigu waxaad doorataaba yeena jirin ikhtiyaar iyo tadbiir labadaba iskaga tag waana ta aynu soo tilmaamaynay inaanay markaa sidaasi inaanay sax ahayn markaa walxaqu waxa weeye an tamkusa inaad ku nagaato xaysu anzalaka meeshuu ku dejiyey xataa yakuuna allahu ilaa xaysu anzalaka allahu bay kale halka ilaahay ku dejiyey xataa yakuuna allahu ilaa ilaahay noqda naqalaka canhu isagu mid kaarra intuu ilaahay kaarray halkaa iskaga joog qasdulcaduw waxay lehay cadowga qasadkiisu waa darxa jaanib illaahi ilaahay dhinaciisa inaad tuurto fii suurati alasbaabi taasuu abda'gu kugu soo muujiyey fii suurati alasbaabi asbaab suurada minka adiga ow litamaahunin ama yaraysi maca takaasuli wahsi la socdo ayuu adharow kugu muujinayey fii suurati taka fii suurati tawakuli tala saarasho suuradeed man wafaqa allaahu tacaala ilaahay qofku waafajiyo wanaagga iyo khayrka yulham waxa lagu ilhamin albaxth can haadayni labadan inuu baadho uma yaclamu wuxuu ogaan an laa yakuuna inaanu noqonaynin kayru maa yashaa wuxuu ilaahay doonay waxaan ahayn facilmunaa cilmigeennu in lam yurid haddaanu ilaahay doonin inuu nagu anfaco habaa-un boodh weeye waxa uu leeyahay sheekhu masaladan hore ayuunbay masaladanna ay xidhiidh la sii leedahay wuxuu leeyahay waxaan khawaadirtan iyo waswaasyadan iyo waxaan kugu soo dhacayaa ee halkii ilaahay uu kuu dooray ee uu ku dejiyey ee uu raalli kaaga noqday inaad ku nagaato oo aada maamulka nafdaada aada muraysa iyo doorasho aad dooraysa aada ka tagtaa waxa ay ka imanayaan waxa weeye waa shaydaan markaa qasdul caduwi cadowgu waxa weeye waa shaydaankii waa min idaafati almasdari lifaacilihi waa cadowga qasadka faacilkiisii wuxuu markaa u qasdinayaa buu leeyahay inuu ilaahay dhinaciisii iyo daacashadiisii daacadiisii iyo cibaadadiisii inuu kaa kaxeeyo waxaanu kaaga kaxaynayaa suuro asbaab iyo shaqayso ayuu kuu soo dhigayaa suuro asbaab iyo shaqayso ayuu kuu soo dhigayaa yacnii haddaad markaa shaqaysan lahayd haddii aad markaa waxaan iskaga bixi lahayd dadkan bini aadmigaanaad ka maarmi lahayd waxbaad heli lahayd waxbaad shaqaysan lahayd cid baad wax tari lahayd xaggaasuu kaaga imanayaa midhe waxaanu ujeeddadiisu isagu tahay inuu ilaahay dhinaciisa iyo daacadiisa kaa saaro ayuu doonayaa laakiin dee ku odhan maayo iskaga taga suuro asbaabeed inaad markaa shaqaysato asbaab gasho ayuu suurada kugu tusinayaa aw litamaahunin maca takaasuli tamaahunku waa ixtiqaar iyo yaraysi aada yaraysato kasabkii iyo waxaad ku jirtay qasdulcaduwi ow qasdulcaduwi waxa weeye litamaahunin yaraysi aada yaraysato kasabkii iyo shaqadii waxaad ku jirtay maca takaasuli wahsilnada jira aطaacadii ka wahasato ama maca takaasuli kasabkii iyo shaqadii aad ka waasato ayuu adharu fii suurati tawakuli markana suuro tala saarasho ayuu wuxuu kaaga dhigayaa inaad camalkii iyo shaqadii aada haysatay aada xaqirto aada yaraysato oo dabeetana aad tidhaahda markaa waxaan iskaga dhex bax ilaahay cibaadadiisa iyo daacadiisa u bax taasaa qalbigaagu saafi ku noqon doona waxani markaa adduunyadani way ku wasakhaysay markaasaad markaa nuuri ood ifi waxaan iskaga tag buu odhanayaa suura oo ilaahay tala saaro oo waxaan iskaga suuro tawakul ayuu kuu yeelayaa ujeeddada uu leeyahayna waxa weeye uun inuu markaas tii aad ku jirtay asbaabtiina kaa saaro haddii aad ilaahay oo markaa halkaa u dhexe kaa tuuro haddii markaa dee ilaahay qof markaa la xidhiidhsanoo markaa ku taxanaad ahaydna inuu kaa soo saaro markaa meel kale ku mariyo uu weeye qasadka markaa shaydaanku waa masaladii hore ayuunbay markaa tanna xidhiidh la sii la leedahay markaa wuxuu sheeku uhi man wafaqa allahu tacaala yulham qofka laakiin ilaahayuu khayrka iyo wanaagga waafajiyaa waxaa lagu ilhaaminayaa oo ilaahay uu waafajinaya lagu soo turaya albaxtha can haadayni labadan arrimood ee uu shayddaanku suurada wax kale ula yimi inuu baxsiyuu raadiyo qofka isaga dee iskaga jiray bay le ilaahay tala saarashadiisa ilaahay daacadiisa iyo cibaadadii wanaagga doortay ee asbaab markaa suuradeed markaasuu u soo dhigay inuu shaqayso u muujiyey iyo kan markaa isagana iska shaqaysanaya asbaabta ku jiray ee isagana waxaan inuu markaa asbaabtan yaraysto oo uu markaa ka waasado asbaabtii wuxuu faraha kala baxo kaa suuradiisa u soo muujiyey labadaa arrimood ayaa lagu ilhaaminayaa inuu baxsiyo baadho dabeetana marka uu baadho waxa uu ogaanayaa an laa yakuuna hayru maa yashaaw inaanu ahaanaynin wax ilaahay doona mooye wax kale inaanu ahaanaynin dabeetana markaasuu halkii markaa ilaahay u dooray ayuu dabeetana ku jirayaa facilmunaa in lam yurid habaa cilmigeennu iyo wax arrintaa aan ogaannay waxa aanu doonayna aynu ogaannay waa habaa iyo boodh la duuliye ayay noqonaysaa haddii aanu ilaahay doonin oo inuu markaa cilmiga inagu anfaciyo waxaan ogaanay haddii aanu ilaahay doonin inuu inagu anfaco habaa buu noqonayaa marka waa masaladan uma yaclamu markuuba labadan arrimood baadho wuxuu ogaanayaa wuxuu ilaahay doonin wax kale inaanu ahanayn haddaba ogaanshaha arrintaa aan ogaanay ilaahay haddaanu doonin inuu inagu anfaco habaa un weeye masale guud oo kalena waa laga dhigi karaayo cilmigeennuba haddii aanu ilaahay doonin cilmigu ilaahay doonay oo isaga markaa u khaalisaho dee wanaagsan haddaanu ahayn habaa-un markaas mid boodh ah oo markaa aan waxba ka jirin ayuu noqonayaa qasdulcaduwi cadowgaoo shaydaanka qasadkiisu waxa weeye darxu ama tarku darxu tuuridda ama tarku ka tegidda jaanibillah ilaahay dhinaciisa uu ka tago iyo daacadiisii weeye qasadkiisu oo abdaahu uu muujiyey minka adiga fii suurati alaswaabi minka ay laka adiga uu kugu muujiyey fii suurati alaswaabi suuro asbaabeed buu kugu muujiyey ow litamaahunin yaraysi iyo xaqirid iyo liidid aad kasabkii iyo camalkii aad ku jirtay ow qasdulcaduwi waxa weeye litamaahunin tamaahun iyo iyo tamaahunin yaraysi aad yaraysanaysa camalkii aad ku jirtay maca takaasuli takaasul iyo wasi aad camalkii wasi ama cibaadadii oo adharahu uu kugu muujiyey way qasrigiidu fii suurati tawakuli tala saarasho suuradeed muwafaqa allahu tacaala ilaahay qofku waafajiyo yulham waaxa lagu ilhaamin yacnii lagu soo tuuriy oo qalbiga loo gelin albaxtha can haadayni labada arrimood inuu baadho uma yaclamu wuxuu ogaan anlaa yakuuna inaanu ahaanaynin hayru maa yashaa wuxuu doonay waxaan ahayni fa cilmunaa cilmigeenna ilaa aan arrintaa ogaanay in lam yurid haddaanu ilaahay doonin habaa-un boodh weeye markaas la saydhiyey waalxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay cala alkamaali si dhammaystiran saa'ila tawfiiqin saa'ilan yacni ilaahay waan mahadinayaa saa'ila tawfiiqin anigoo weydiisan waafajin lixusni alxaali xaalad wanaagsan oo waafajiyo uma asalaatu iyo wasalaamu nabadgelya abadan weligood cala anabiyi alhaashimiyi axmeda nebigii reer bani haashime axmed magaciisuna ahaa ismuhu axmed ha ahaato gurigiisa waalaali aalkiisi iyo xigtadiisii wasaxbi iyo asxaabtiisiina haato waman lahum qafaa iyo ciddii raacdayba waxasbuna allaahu tacaala ka kaafihiguna ilaahay weeye wakafaa ilaahay isaga ayaana ku filan sheekhu kitaabkiisii waxa uu ku gebagabeeyey ilaahay mahaddiisa walxamdu lilaahi cala alkamaali si dhammaystiran ama cala alkamaali calaa itmaami kama kitaabi yacni kitaabka dhammayntiisa aan dhammayno noo fudaydiyey ayaan ilaahay u mahadaqaynaa waxaanan weydiisanayaa markaan ku mahadinayo inuu ilaahayna waafajiyo xaalad wanaagsan intaa kadib uu ihi salaad iyo ammaan ilaahay ammaano addoonkiisa iyo nabadgelya abidihi nebigeennii korkiisaadana ha ahaadaan alhaashimiyi ee reer bani haashim axmeda ahaa wa mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed magacyada nebiga ayay ka mid tahay aalkiisii iyo xigtadiisii iyo saxaabadiisii iyo ciddii raacda ilaa qiyaami saaca oo aynu ka mid ahayna ha ahaato ilaahay isaga ayaana inagu filan oo kaafi ah waalxamdu mahad lilaahi allah ayay u sugnaatay cala alkamaali yacnii si dhammaystiran macnaha axmedu waan mahadinayaa saa'ila tawfiiqin xaalaan ahay mid weydiisanayo waafajin lixusni alxaali lilxaali alxasan xaal wanaagsan in waafajiyo uma asalaatu iyo wasalaamu nabadgelyo abadan weligooda abidi cala nebiyi haadan alhaashimiyi reer bani haashim axmeda ahaa waalaali wasaxbiina ha ahaato waman lahum qafaa ciddii raacdayna ha ahaato waxasbuna allahu tacaala wakafaa beydkaas ayaa ugu dambeeya kun iyo siddeed iyo siddeetankii bay nuskhadii ugu badnayd ee ifaad saad ulcumada ama kun iyo afar iyo toddobaatan nuskhada qaa intay ka dhigaan beydkaas ayaa ugu dambeeya ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu inagu anfaco ilaahay waxaynu weydiisanaynaa sheekha kitaabka inoo nadmiyey iyo culimmada kale ee muslimiinta iyo mashaayiikhdeenna iyo mucallimiinteenna ilaahay inuu u dambi dhaafo ilaahay miisaanka xasanaadkooda inuu ugu dara ayaynu weydiisaan innagana inooga daba naxariiso kitaabka waxaynu bilownay saddexdii jumaadu thaani kun afar boqol soddon iyo siddeedii ee waafaqsanayd saddexdii bisha saddexaad laba kun iyo toddobiyo tobankii caawana waa toddobiyo tobankii rabiicu luulaa kun afar boqol soddon iyo sagaal waxaanay waafaqsan tahay shantii bishii labiyo tobnaad kun iyo laba kun iyo toddobiyo toban ayay waafaqsan tahay macnaha saas waa sagaal bilood laakiin ramadaan baa ku jirtay oo xaj baa ku jiray oo bil kaloon maqnaa baa ku jirtay dee kitaabkuna wuxuu ah waxa weeye waa saddex habeen keliya ayuu socday hadduu yacnii wiig oo dhan wada socon lahaa sida waa inooga fududaan lahaa waxaan un runtii aan in yar raacin lahaa uun dardaaran guudo marka kitaabkan iyo kutubta kaleba yacnii aynu aynu aynu ku khatimayno ama ku gebagabaynayno waxaa runtii hadda beryahan dambe dee iska caanahoo ee qofku dee sidii wax loo baran jiray ee nidaamkii xernimada qofku himo sare ayuu lahaa inuu markaa wax barto oo waxa uu bartay uu fahmo oo uu sii gudbiyo ku dhaqmo u dadkana u sii gudbiyo ayay himadiisahay dabeetana dadaal buu saari jiray kama kacaan ah dabeetana muddo yar kadibba dee wixii markaa loo dhigay iyo funuuntii waa itqaanin jiray waa sugi jiray dabeetana waa sii gudbin jiray innaga dee labaatan sano ama soddon sano nin waxbarashadaasun ku dhex jiraa oo wax allayaaliya kitaab aan sugaynin oon itqaaninaynin baa jira waa geed biyo ku dhex dadka badidoodu hadduu geed qallalo roobkuwa u qamac kariileed tii uu yidhi islaantima cadde hadduu geed qallalo roobkuwa u qamac kariileed waxba ka saari maayo yacni waa saasoo kale qofku waxa laga maarmaanayo inuu himo sare yeesho himadaa saroo ah inuu yacnii dee kutubta barto inuu ku dhaqmo inuu sii gudbiyo taasi maxay keenaysaa inuu dadaal sameeyo oo wixii uu dhiganayay uu ku dadaalo oo marka la dhiganayo uu ku dadaalo inuu wax kastoo la leeyahay qabto in aanu jarin oo aanu goynin inaanu ka hadhin kitaabkii iminka innagu xalqaddan markaynu bilaabaynay dhowr boqol afar boqol meelahaasi dadkii la diiwaangeliyahaen maantana boqol kama joogaan raggii hablo iyagu waa soodii way soo siyaadaan laakiin inamada iyo dhallinyarada yacni boqol kama joogaan maanta afartii boqol aynu silsiladdaa safiinaha aynu ka bilownay waa furmayaan culimmada iyo ardaydaba ninku haddii uu intuu kutubta ku taxmo ka hadho aafaa ku dhacaysa baa la odhan jiray oo barakaba cilmigiisu yeelmay dib waxba u xifdihi qaban maayo culimmada ninka intuu kutubta bilaaba iskaga tagee jarjarana isagana aafaa ku dhacday oo la jira waxaan garanayaa nin sheekoo magac weyn lahaayoo halkan beri joogi jiray oo kutubta akhriyi jiray oo la odhan jiray sheekhiisa ba inkaara kaga dhacdo kitaab kudha ma dhammeeyo waan garanayaa intuu jaaj jaaj bilaabay iyuu dhexda kaga tegey weligiiba kitaab ma dhammaynin bay yidhahdeen nina caalimo aqoon lana uu ahaa yacnii intaad xalaqad iyo deris ku taxanto haddana inaad ka hadho waxaanu ku tirin jireen ama dadkii aan soo gaarnay ay ku tirin jireen yacnii inay tahay aafo ama qofkaa inkaari dalabka kaga dhacayso aanu dib waxba xasilinaynin taa runtii in la iska ilaaliyo waan idinku dhiirigelinayaa waxyaalaha hadda iminka dhibaatada inoo keenay dhinacna faa'iidada kale waxaa ka mid a tashiilaadkan iyo cajiladahan la duubayo berigii hore dee ma jirin afgaa wixii aada sheekhaa kala kulanto iyo ardayga ugu fahanka roon wuxuu soo raaca mooye meel kalood uga noqotaa ma jirin beri baa iyadoo kubaddana aan aada u jeclahay ayaa kubaddiina bacdalcasar baa la ciyaaranayaa misaamacana sheekh maxamed usuufi baa tafsiir noogu dhigi jiray bal labadii haddaba si aan isu waafajiya tiinna waan ka tirsanay kubaddana aad baan u jeclaa waxbarashadana aad baan u jeclaa nin sheekhabaa marka masaajidka casarkii la furo sheekh cabdidhuub loola jiray allahu naxariis hadduu dhintay hadduu nool yahayna ilaahay ha barakeeye ayaa marka saddexdaa masaajidka la furi jiro casarka marka la soo galo ayuu casharkii shalay soo raaci jiray inta inta la salaada laga gelayo markaasaan intaas soo carra marka saddexda la furo ayaan dhegaystaa soo raacidda casharkii shalay lasoo raacay haddana casarka masaajidka lama tukada waan carraayo xaggaa masaajidka tabliiqu meeshu yahay baan hukumadda ku ceerta xaggaasaan u carrari jiray macnaha maanta iminka iyadoonu qofkii meel qabanayna maqaaxidan uu fadhiisanaya ayaa wuxuu leeyahy ajaradaad iska qaadan doontaaye oo waad iskaga shuban doontaaye iska sheekeeyo halkan uu ka sheekaynaya way soo qaateen oo cajireed waxaad arkaysaa midku odhanaya wixiiba halkaasiaan ku siitay oo fanni walbaba sion habeen qurana dhegaysanaynin markaa iska xambaarsaanaada wuxuu rumaysanyay mar hadduu sito inaanay waxba ka maqnayn mar hadduu sito hadiskiiaa ku sito ama kombyuutarka ugu jirto waxba kaama maqna bes uu halkaasu caalimkuiyo fanni walba u ku hayaa taasay keentay waana cilmiga markaad u soo soconayseed soo rafaadayseed idaacadda ka soo dhadhacayseed halkaa ka soo dhadhacayso yacni juhdigaa aada soo bixinayso xalqaddaa aada soo fadhiisanayso ajri baad ka helaysaa barakaad ka helaysaa man saraka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla lahu lahu ariiqan ila aljanna ariiq jannadaabaa ilahay kugu furaya cajaladahaas iyo tasiilaadka cidda inaga fogiyo miyiyada iyo dabadaad jooga way anfaceenoo wax wanaagsan weeye laakiin qofka xalaqaadka helaya xalaqaadka ha yimaado waan arkay culimmadii kenyan tegi meelo badan baan soo maray sheekh walba saddex afar baa hor fadhiya dadkii wax ka dhigan lahaana maqaaxyahan iyo meelahan ay ka sheekaynayaan mid welibana wuxuu leeyahay ajradaad qaadan doontaa maalin maalmaa ka mida casar ayaa anigoo akhriyaya nidaam alqada fi shariica alislaamiya ayaa inankii tasjiilaadka samaynayana halkaasuu fadhiyey inan dhallinyaradan wax wacdido ee masaajida ka kacbaa halkaa ka soo kacay markii dariskii wax yar waday inankii buu la fadhiisto waxbuu ku yidhi wuu iska tegey markii aan dariskii dhammeeyaan inankii ku yidhi muxuu kugu yidhi inankii kugu soo kacay wuxuu ku yidhi imsa cajilood buu marayaa macnaha baqaaxyadan iska fadhiiso ka sheekee hadhowna cajaladahaad qaadan doontaa hadhowna qaadan maayo hadduu qaatana dhegaysan maayo markaa waxaan idinku dhiirigelinayaa inaa xalaqaadka timaadaan oo ku daysaa baraka badan baa keelaysa waxaydaan cajiradda iyo sheekhaa la buquujinayo kolba shib laga siinayo aan ahayn ba idinku heliyo barako ahe xalaqaadka kaale oo xalaqaadka dhammaan masaajida ka soconaya wada taga qodobka kale idinku baraarujinaya waxaa weeye inaa xifdi iyo qabasho samaysaan oo korka wax ka qabataan kitaabkan muxuu ina soo yidhi yasalu xifduhaa cala alatfaali naaficatun limubtada rijaali naafic yasalu xifduhaa cala alatfaali atfaal maxaa la yidhaha kurayda yaryar ciyaalka yaryar ayuu sahlan inay korka ka qabato nin weyni wuxuu iskuba hawlaba maaha nin weyni wuxuu iskuba hawlaba maaha dee minhaaj baa mukhtasaro muxarar baa imaamu nawowi wa atqanu mukhtasarin almuxarar fara'aytu ikhtisaarahu fii naxwi nisfi xajmihi ayuu odhanayay minhaajkaasaa wuxuu leeyahay mukhtasaruu ka soo qaaday kitaab yar oo gaaban way xafidi jireen minhaajkay xafidi jireen rubcu lmuhadab ayuu afar bilood ku qabtay ee muhadab oo dhan buu ku qabtay iyo yani tambiih iyo rubcu lmuhadab ayuu imaamu nawowi korka ka qabtay ibnu kaiir baa korka wuxuu ka hayay tambiih oo dhan ayuu korka ka hayay inaguna war bal in kuwa nadmigaahune zubadkaa iyo abushijaaca iyo nihaaya tadriibka iyo kutubaha mukhtasaraadka raxbiyada iyo yacni in la xifdiyo ha la ysku dayo ne culamada muslimiinta ka mid aba wuxu uhi lam takun xaafidan waaciyan fa jamcuka lilkutubi laa yanfacu ataxduru biljahli fii majlisin wa cilmuka mustawdacu fi lkutubi haddaanad ahayn nin xaafida oo waaciyahoo korka ka haya ururintaad kutubta ururisay khaanadaha kaga buuxda waxba tari mayso ataxduru biljahli fii majlisin ma jahli iyo aqoon daraad majlis iyo faqaara aad ku iman wa cilmuka mustawdacun fi lkutubi cilmigaagina maktabaduu kuu yaallaa aniga lafdayda idinla mida maanta dadka jooga waxa weeye marka halkaa la wada joogo waa wada juhaal laakiin nin walba maktabadiisa markuu tago mujallad walba waa soo qabanaya masaladiisii fiican buu u baadhaya waa soo qoraya waa ka jawaabaya ama sheekh sheekh google ayuu ka baadhanaya deesna u ka soo saaraya markaa xifdigana ha lagu dadaalo siiba subadka ha lagu dadaalo dee waana taynu ku ballansanayn faraa'idkiisa inaynu insha allahu tacaala isaga aynu ku qaadayno imtixaanka xifdi baa lagu qaadaya isaga inta kalena markaa dee imtixaankii taxriirigaha ayaa insha allahu tacaala lagu qaadaya waxaanu ku soo gebagabaynaya dee wixii aan markaa saxayna fa min allah wixii aan ku gafayna fa min nafsi min ashaytaan waa isuxil qarin doonaa insha allahu tacaala dee kitaabku waataynu taxriir tanqiix lubaab baynu ku talagalnay inaynu bilowno laakiin magaaladu ka yargoay intuu inoo imanayo insha allahu tacaala tacliimu mutacallimkaynu sii dhiganaynaa waxoogay kitaabkaa yar baynu ka saaraynaa labadan habeenee soo socda fasax baynu halayna laakiin salaasada soo socota insha allah ayaynu isaga bilaabaynaa imtixaankuna wuxuu inoo noqonayo kitaabka waa laga yar cawday waxoogaye markaynu tacliimu mutacallim ka dhamayno insha allah wabilahi towfiiq